degmada belet xaawe gobolka geda weliba ku jira isbedel dhanka ganacsiga iyo waxaana kumid ee dadka deegaanka iyo nagdeen hano maal galladow kasoo biyeen degmada siyo qeyban ku qaadan horumarinta arrimo bulshada iyo oo degmada kulmiyaasa ganacsato fara badan ee kushalkooyo gobolada dalka soomaaliya iyo kenya wayba dhanka kaliye sii kororahaya goobo walyo ka baradayeen owlaada maadaama horey walbarashayo aan ka baxa jaren dalka kenya waxaana kumid ee dadka kanool degmada beled xaawe ee qeybkuwe ganacsatada iyo wayba ku hadlena isbedelka ganacsi ee ku jara iyo horumarada iyo suubada degmada
tobankii sano ugu dambaysay iyo fifaalada ka muuqata tananka ugu dambayso tan iyo tu kalena way imaanaysaa insha allah bimilaalkarin way sii qurux badnaanaysay way sii dhismaysay maalinba maalinta ka dambaysa horumaray gaaraysay maantana waxaan ugu dhiiriyey ganacsigan inaan sameyno nabadda ka jirto iyo amniga mar walboo nabadda ay korodhana baled xaawo waa goobta ganacsi ee saddex xuduudaadka etoobiya iyo kenya marka waxaan ka rajeynaynaa maanta tan aan kusoo fikirnay tokasi weyn inaan kusii fikirnaa marka ganacsigeeda aad buu u fiican yahay dhismaha iyo horumarka ka socdana waxaa u sabab ah nabadda iyo kala dambeynta jirta awde magaalo horumar ka samaysa qaybo kala duwan haddii ay tahay dhanka amniga haddii ay tahay dhanka ganacsiga haddii ay tahay dhanka waxbarashada iyo haddii ay tahay dhanka dhismaha dhanka waxbarashada waagi hore magaalada waxbarashada waxaa loo aadi jiray dalka kenya hadda dhowrkii sano oo ugu dambaysay mutacalimiinta iyo dadka wax u bartay degmada waxay fahmeen in manhajka u qaaska ah ee tobankii sano u dambaysay dowladda soomaaliya ay siisay guud ahaan dalka soomaaliya ay qayb ka noqdaan haddana sanad walba waxaa qalin jabiya boqolaal arday oo fasalada dugsiga sare ka qalin jabiya oo jaamacad u aado sidoo kale magaalada jaamacad ma aysan lahayn alxamdulilaah sannadahan dambe waxaa ay yeelatay jaamacadda gedo international university oo bixiya oo bixisa kuliyado kala duwan taasna waxay tusinaysaa magaalada inuu ka jiro horumar
yo waxaa weye ganacsiga degmada beled xaawo koley sida dadka kusan yihiin dadka yaqaano beled xaawo waa magaalo saddexagal ah oo xaduudah weligeedba ganacsigeedu wuu fiicnaa haddana wuu sii siyaaday maadaama amnigeeduna uu fiican yahay ganacsigeedana marka waxaa weye waa sarakac uu samaynayaa sidoo kale inta badan waxaan aragnaa dad reer qurbaha ah oo yimaado halkan oo dukaamo iyo ganacsi fara badan ka samaysto marka ganacsigeeda aad iyo aad buu fiican yahay haddana maalinba maalin kasii dambaysana wuu sii hagaagayaa magaaladuna de waa xarunta ganacsiga oo gobolka haweye waa xarunta ganacsiga oo gobolka weeyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay siduu quruxda badan wanaagale uu ku socdo ganacsiga amnigeedana waa amni laisku halleyn karo aad buu fiican yahay meeshan waa degmada baled xaawo khaasatan dukaanka carwo xiirane ama xiirane customatkiskaa u taqaanidbo waad mahadsantihin horta mar koobaad iyo mar labaadbo degmada waxaad usoo kordhiseen horumar badan oo ay ka mid tahay in la ogaado xawaasha ka jirta degmada gudaheeda mar kasta oo la ogaado wix degmada ka jiro waxaad ogaanaysaa meel kasta oo joogtid wax badan ayaa kuu soo kordhayo meeshan waa baled xaawo waa dekadda qallalan ee gobolka gedo waa dekadda khayraadka badan waa dekadda saddex geesoodka ah ee soomaaliya markii loo qaybiya dhowr meelood kismaayo muqdisho loo tartami karto waay markii soomaaliya layidhi xagga dakhliga ama xagga khayraadka markii la yidhaahdo waa meesha keliya la tartami karto badna ma ahan webina ma ahan laakiin waa dekad qallalan oo saddex geesooda etoobiya iyo kenya ayaa xaduudnana ah sidaa darteed maasha allah ganacsiga iyo maaragtay horumarka ay gaartay waa mid aad maarta u tayo badan intaas waxaa dheeriya hadda in lanoo sameynaya laamigii oo degmada horumar kale ay ku talaabsatay oo hadda uu laamigii noo socdo haddaan nahay ganacsatada degmada barada xaawo aad ayaan usoo dhaweynaynaa maaragtay horumarka degmada iyo cid kasta oo maarata degmada maalgashanayso cid kasta oo maalgashanaysana waan soo dhaweynaynaa meeshaan dekadda qalalan balxaawo ayaa la yidhahdaa waa dekadda aan la kala lahayn waa maarata mashruuc furan oo cid kasta ay maalgashan karto aad baan usoo dhaweynaynaa dal iyo dibadba in laga faa'iidaysta ganacsiga degmada balaxaawo